tobabarkan macadka cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda hayaan uu qabtay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso ayaa diiradda lagu saarayay isla xisaabtanka iyo daafurnaanta waxaana uu socon doonaa muddo laba beri ah furitaanka tobabarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka bari ku-xigeenka duqa degmada boosaaso xogayaha dowladda hoose iyo mas-uuliyiin ka socday macadka cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee hayaan axmed faarax maxamed oo ah sarkaal ka tirsan macadka cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee hayaan ayaa ka warbixiyey muhiimadda tobabarkan oo uu leeyahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso
dowladnimadu waxay ka bilaabataa markeeda hore maamulka dowladaha hoose marka marka la helo maamul dowlad hoose oo ku dhisan xufnaan iyo isla xisaabtan baa la heli karaa dowlad dhexe ee iyana ku dhisan xufnaan iyo isla xisaabtan marka tababarkan si gaara waxaan ugu talagalnay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada iyo qaybaha kale ee maamulka fulinta ee degmada qaabkii ay u shaqayn lahaayeen si ku dhisan isla xisaabtan hufnaan iyo daafurnaan intaba marka mudanayaal iyo marweyn tababarkanaan maanta intaas ku saabsan yahay waxau soconayaa tababarku waa laba beri waxaa tababarkan qaadan doona dhammaan golayaasha deegaanka degmooyinka puntland inta tababarkan socdo oo oo ah saacadahaas kooban waxaan rajeynaynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan haddii lahaydmo deegaanka duqa degmada boosaaso siciid garoon oo dhankiisa furitaanka tobabarkan ka hadlay ayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso u soo jeediyey inay ka faa'iidaystaan tobabarkan
salaamta diib runta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan isugu nimaadno aqoon kororsigan uu inoo wado maadka cilmi baarista hayaan oo ku saabsan daafurnaanta iyo isla xisaabtanka iyo habsadoo socodka shaqada guud ahaan meel kasta ka socoto gaar ahaan halkan dowladda hoose oo boosaaso iyadoo loo midaysan yahay xildhibaanada agaasiyayaasha xogayaha iyo madaxda kale runtii fursad weyn oo qaali ayay noo tahay aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa madaxdan ka soo qeyb gasho dowladda hoose noocay durka ha ahaatee waxaan ku boorinayaa inay fursaddaas si qiimo leh sida horeba loo sheego uga faa'iidaystaaneen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka bari axmed xaaji maxamuud ayaa tobabarkan u furay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso waxaana uu u mahad celiyey macadka cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee hayaan sida wanaagsan ee tobabarada kala duwan ay ugu qabanayaaneen golayaasha deegaanka ee degmooyinka ka tirsan puntland inaynu si mugli ugala hadno oo uga faa'iidaysano oo inana ugu faa'iidayno ummadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna ugu faa'iidayno waajib muqadas aynu ku tahay insha allah waxaan rajaynayaa inaynu noqonno wixii ay ka faa'iidaan halkan kuwa si laba jibaar iyo saddex jibaar iyo afar jibaarba ah iyana uga faa'iideeya ugana faa'iidaysta allahana inaku anfaco marka inoo wadana sisaa kala qayb baanu leenahay abdilaahi xaashi warsame qoob deero wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland oo ugu dambayntii tobabarka ka hadlay ayaa la dardaarmay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso fulisaanayn qodobadii heer hoosaadkaas ku qorna oo maxaa ka mid ahaa qodobadaas aada fulinaysaanin waxaa ka mid ahaa amniga waxaa ka mid ahaa horumarka waxaa ka mid ahaa nadaafadda waxaa ka mid ahaa qorshaynta magaalada towbaland waxaa ka mid ahaa ilaalinta deegaanka waxaa ka mid ahaa horumarinta tacliinta waxaa ka mid ahaa midaynta shacabka waxaa loo baahan yahay marka marka meesha imaaneyseen dabcan waxbaad ballan qaadeen golihiinan deegaanku inaad fulinaysaaneen afrikaanku waxay yaqaanaanin marka horena war sheeg marka dambena waa la tahay dheh ree bariga waxa laga yaqaana bariga waxa laga yaqaana waa la tahay taas laakiin ma ahano qofka weyni qofka weyn qofku markuu qof weyn yahay waxaa laga rabaa wuxuu afkiisa kaga qowlay asagoo aan waalayn in uu fuliyo